dagaalka oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay tuulada wadiilney oo qiyaastii afartan kilomitir u jirta magaalada baydhabo wuxuu u dhexeeyey ciidamada ethoobiya iyo kooxda al-shabaab wuxuu bilowday iskahorimaadka markii ciidamada ethoobiya ay weerar ku qaadeen fariisin shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay ee wardiinle goobjoogayaal ayaa ku waramaya in dagaalka ay ku geeriyoodeen toddoba iyo toban qof oo laba iyo toban ka mid ay yihiin dad shacab ah oo deganaa tuulada lagu dagaalamay waxaa sidoo kale dagaalkaasi ku dhaawacmay sideed ruux oo rayid ah dadka deegaanka wardiinle waxay sheegeen in dhinacyada dagaalama ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale dagaal ayaa habeennimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada qoryeeley oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose kaasi oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo amisom oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab oo degmada qoryooley weerar kusoo qaaday waxaa ku dhintay dagaalka qoryooley ka dhacay saddex ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay wax rayida khasaare kama soo gaarin dagaalka ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo